barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha agost waa shan sanadka laba kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimo waxaa ka mida duruufaha ay ku sugan yihiin hooyooyinka ku umula goobaha ka durugsan magaalooyinka kiisaska noogu adag ee nasoo maro waxaa noogu adag hooyo waxaa dhacday labadii habeennimo mataana dhashay hooyadaasi waa meel ka fog m c h ka inta ay doonto camud culis baa la dhahdaa aniga waxaa laysoo sheegay tobankii subaxnimo hooyadaasi ilma wuxuu ka soo baxay saddexdii habeenimihii koowaad ilmihii labaadna uu ku dhex jiraa hooyadaa god baa loo faqay waa lagu dul fadhiisiiyey siduu dhiiggaasi godkaasu galo
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aan la yeelannay gabar soomaali ah oo ku shaqaysata inay sawirro ka qaaddo munaasabadaha laisugu yimaado waxayna la wadaagaysaa ujeeddada ku kaliftay markaan been xoogaa sawiro qaadayay yaan ehelkayga asxaabteeda sawiradii tustaayaan sawiraan qaaday internetka ku soo dejiyey ayay dadkii bilaada inay iga dalbadaan inaan sawiro u qaado dee sawiradeedii ka helaan markaa kadib ayaan dee business ka dhigtay sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
codkaasi macaanee fanaanka xasan aadanna goordhow ayaad maqli doontaan qodobadaasoo dhan waxaad ka bogan doontaan markaan idiin dulmarro qodobo ka mid ah warka caalamka
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa beeniyey in lacag gaadhaysa ilaa afar boqol oo milyan oo kaash ah ay siiyeen dalka iiraan isla maalintii la soo deynayay maxaabiis maraykan ah oo iiraan ay haysay wuxuuna sheegay madaxweyne obama in lacagtan ay ahayd mid lagu dhawaaqay bishii janawari maalin uun kadib markii la gaadhay heshiiskii hubka nukliyeerka iiraan madaxweynaha ayaa sheegay in aanay sir ahayn arrintani ee ay ahayd mid furan warkan waxaa toddobaadkan daabacay wargeyska wall street journal isaga oo sheegay in lacagtu ay ahayd mid kaash ah oo isla markaana lagu sarrifay lacag aan dollar ahayn waxaana dalka iiraan geysay diyaarad aan astaan lahayn sida wargeysku qoray
kooxda daalibaan ayaa khamiistii shalay sheegatay mas-uuliyadda weerar gaadma ahaa oo lagu qaaday koox dalxiisayaal oo isugu jiray maraykan iyo yurubiyan oo ka dhacay degaanka degaan ku yaala dhinaca galbeed ee dalka afghanistan ee layidhahda herad kaasoo ay ku dhaawacmeen lix dalxiisayaala iyo ninkii gaariga u waday oo afghaani ahaa afhayeen u hadlay fallaagada ayaa sheegay in maleeshiyada daalibaan ay beegsadeen wuxuu ugu yeeray kolonyada cadowga ah ee wada jira waxaana uu sheegay in tirada khasaaraha ay intaa ka badan tahay inkastoo kooxda lagu yaqaano inay ka badbadiyaan tirada khasaaraha
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan caashay waxaa jira hooyooyinku duruufo adag bay ku sugan yihiin gaar ahaan dhulka magaalooyinka ka durugsan aad iyo aad iyo markay sabool tahayba hooyo iyo markay saboolka tahay tusaale ahaan waxaan aad u xasuustaa deegaankan warbixintan aynu ku eegaynoo kale dhulka haddeer seylac iyo meelaha ku hareeraysan ee ka yar durugsan oo kale xilliyada qaar xilligan oo kale kulayl badan baa ka jira waa gartay waxaa kaloo ka jiro intaa kasii daran dabaylaha ka dhaca iyo ciiddii baa kacda iyo mararka qaar xitaa waxaa dayoobaya ama aan kala garanayn halkaad u socotay halkaad ka timi alaashaan siigada dhacaysa siigada dhacaysa iyo wadooyinka oo kaa hallaabaya waa gartay marka taa qudheedaa dhibaata adigoo gurmad caafimaad laga yaabo mararka qaar in ciddani u socotay baa laga yaaba waddada inay ka lumaan waa gartay marka dumar baa halkaa jooga haddana ku dhalaaya oo ku nool meel walba lagu nooli aad iyo aad marka waa meel dumarkan soo dhaweynayan sidaan qiyaasa ismaaciil oo weliba saboolka ah dumarka iyo noloshaba marka wariyaha v o a haashim sheekh cumar good oo qayb ka mid a warayskaani shalay sii dayna ayaa qaybtanna wuxuu ku waraystay qaar ka mid a dadka ka shaqeeya gargaarka caafimaadka markaa duruufaha kala sugan ee ay kala duwan ay ku sugan yihiin ayuu wax ka weydiinaya waxaa jira dhallinyar fara badan oo degan ama saylac amase tuulooyinkaasi kale sidayd ula xidhiidhaan eed u gaadhaan meelahaasi aanay idinka fogfog amase dadka ku nool agagaarka tuulooyinka ku dhow magaalada alxamdulilah horta waxaa jira gaari mobile team la dhahdaa jira meeshuu mshu gaari waayena mobile teamkaasaa gaadha oo ciyaalkii malnutritiona ama nafaqadar hayso mobile teamkaas ayaa loogu shaqeeyaa hay-adda ayaana ka fargaraysa wakhtiyadan xagaaga oo wakhtiyo ay noloshu aad u adag tahay dadkuna ay ka soo xagaabbaxaan guud ahaan xeebaha idinku maadaama tihiin shaqaalihii deganaa saylac iyo luuyacaado ma ka soo xagaabbaxdaan mise shaqadiin waa mid joogtaa waayo maanta waxaad tababar ku qaadanaysaan magaalada boorima gudaheega shaqadeeda waa mid continuesa shaqaaluhu way joogaan staafku way joogaan habeen iyo maalinba waanu shaqaynaa haddii aan anugu ka imaado aan ahay madaxiina qof kale ayaan kaga imanaya shaqada laakiin wax xagaabax la idhaadiyo waxaa annagu shaqo kuma lihin deegaanku hadday xagaabaxaan waxaa jooga dadkii maxaydaanay baadiyaha ka imanay outsaarka ka imanay baa jooga marka marnaba lama cidlayn kara m c h-ka maamulaha xarunta m c h-ka loo yacdo markay dadku ka soo xagaabaxaan yaad u shaqaysaanee meeshii jooga horta waxa weeye dadka ereydaasi baadiyaasi iyo waxaas waan u shaqaynaa kama soona xagaabaxaana meel ay u guuraana ma hayaan waa meel ay dadku ay reer baadiyo ay degan yihiin dadkaas reer baadiyahaasaan u shaqaynaa kama soo xagaabaxaan meel kalena ma tagaan waxa kuwaasaan u shaqaynaa annaguna kama tagno afar iyo labaatanka saacadood emsku waa shaqeeyaa siba lowyaacadoo kale annagu waxa weeye habeen iyo maalinba waxaana loo keenaa dad laga soo qaado meelo fofog dadkaasoo loo wado jabuuti oo xanuunsanaya amba ambalaasaa soo qaadaan amba baabuurta kale shacibka ah la soo saaro kuwaas goor kastaba lagu toosinaya qof baa mch la dhigay kaas oo markii hore ay ugu talagaleen in la geeyo jabuuti laakiinse markii u horreysay lagu sinasiiyo lowyacado waxaa kale jirto sidaas ay gabadha hore sheegtay waxa mchka saylac madaxa mchka saylac waxa weye annagu waxa weye ma haysano wax ambalaasa qof haddii uu xanuunsanayo lagu soo sheego laydha qofba halkaa yaalaaba xanuunsanaya amba hooyo dhashay waxaan ku doonna ma haysano haba yaraatee cid wax kaloo ambalaas oo degmadu ay leedahay wuu jiraa inkastoo mid caashcada lagu sheegayay kaasina kolley waxaa haysataa maaliyadda ayaa kolley saboorgarayso oo haysata laakiinse degmada saylac ma haysato wax ambalaasa oo qof haddii wax loo gurmado haddii amba dhaawac yimaado amba shir kale yimaado annagu kolley waxaan baabuurta kale barafitka ayaan adeegsanaa oo ku gurmanaa laakiinse ma haysano wax ambalaasa waxaan doonaynaa dowladda somalilan waxaan ka codsanaynaa inaan sida ugu dhaqso badan degmada saylac loo keelo ambalaas ay m c h-ka saylac amba amba m c h-ka loo yaacdo labadaba midku doona ha joogee waa isku gurma karnaaye inaan ambalaasna loo keeno
dadkaasi ku nool guud ahaan degmada saylac iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaa ku dhacay xaalad abaareed ood imikana ka dhawaajiseen raadkii ay abaartu ku reebtay ee ay kaga tegtay maxaa ka mid a xarunta caafimaadka ee magaalada saylac waxaa ka mid a malnutrition nafaqadaraa ka mid a maadaama hooyadii oor leh iyo ilmihii yarooyo iminka laba sano jira ay soo martay dhibaato aada u xun oon weli aan gobolka hore uga dhicin hadda laakiin waxaan weli ku jirnaa sidii aanu anaga iminkoo kale saylacaddaan nahay laba gaadhi baa noo shaqeeya oo mid mobile team midna waxa weeyaan outreach oo waxa iskale m c h ka markaan waxaanu ku baxnaa meelaha aan la tegi karin oo m c h ka waxoogaa kale saylac codsan ka baxsan markaan waxaan isku daynaa sidii aanu hooyada iyo ilmaha malnutritionka uga saari lahayn hooyadana waanu eegnaa nafaqadaradeeda ilmahana waanu eegnaa nafaqadaradiisa bartaa ay joogaan baana waxugu qabanaa kiisaskii ugu adkaa ee aad aragtaan ee idin soo mara maxaa ka mid a kiisaska noogu adag ee na soo mara waxaa noogu adag hooyo waxaa dhacday labadii habeennimo mataana dhashay hooyadaasi waa meel ka fog m c h ka inta ay doonto camud culis baa la dhahdaa shaqana kuma laha aniga waxaa laysoo sheegay tobankii subaxnimo hooyadaasi ilma wuxuu ka soo baxay saddexdii habeenimihii koowaad ilmihii labaadna uu ku dhex jiraa reerbaadihu ma garanaya sidii loo maalaj garan lahaa ama loo xallin lahaa ilmaha labaad hooyadaa god baa loo faqay waa lagu dul fadhiisiiyey siduu dhiiggaasi godkaasu galo deedna markii dambe aanu meeshii gaadhnay waxaanu aragnay hooyadoo siiriyasa xataa ay milix ku dhufatay carabka calashanaysa ilmihii kalena ku jiro deedna markaa waxaanu isla garanay inaanu looyacado aanu geyno wax uga qaban karno haddii kan aanu jabuuti u rifaargarayn karno xaaladahaasoo kale ayaana soo mara dogtorana ma joogaan oo meesha waxaa jooga qualified nerson baa jooga marka annaga degmada no wax noogu soo dhowan u rifaargarayn karnaay waa looyacado looyacado hadda wax ka qaban kari weydo ilaa jabuuti baanu rifaargaraynaa
waxaynu ognahay wakhtiyadan xagaaga dad badan oo lugaynaya in kulaylka dartii ay haraad ugu dhintaan banka degmadaasi saylac ka mida dad noocaasa oo aad la kulantaan ma jira way jirtaasi waxaa iminka kolley iminka bishii juun ilaa julaay ilaa maxaaday kolley dad badan oo ku dhintay way jiraan xeebta oo aan tagnay oon soo eegnay halkaas halkii bartii ay ku dhinteenna markii aan ku soo duugnay haddiyo gorro dadkana waxa ugu badan dadka waalwaalan baa ugu badan iyo dad kale ee transporti waayo oo yidhaahda in cagoga ku maxaaday ku socdaan dadkaasi oo haddiyo goor harraad u dhinta dadka kaleo iyaguna waxaa jira dad kaleo markay luyacda yimaadaan wareega oo yidhahda inay jabuuti galaan doonaa dadkaasi oo iyaguna markaa buurahaasi ku dhinta oo harraadka ku dilo markaasi wakhtigan oo kale wakhtiga kuleylahoo dhan annaga dhimashadu aad bay noogu badan tahay haddaan luyacdanahay waayo dad hadiyo goor waxaa maydid fara badan baa la helaa wakhtiga abaaraha wakhtigan kulaylaha markaasi way jirtaa dadkaasi badan ee ku dhimanaya wakhtigan xagaagii ee kululahu uu sababayo way jirtaa aad bay u badan tahayna
kuwaasi waxay ahaayeen bahda caafimaadka ee ka shaqeeya magaalada lawyacaddo magaalada saylac haashim sheekh cumar good v o a boorama
kuwaasina waxay ahaayeen caashay waxaad maqlaysa duruufo kala duwan bay ka sheekeynayeen bahdaasi caafimaadka aad iyo aad oo weliba xanuun badan oo dumarkana maaragta marka ay dhegaystaan iyo kuwa ku jiraba ismaaciilow u baahan in looga gurmado aad iyo weliba duruufta iyo deegaanada lagu sugan yahay marka taas waxay muujinaysaa dhalinyarada laftigoodu door badanay ka qaatay tusaalahaan inantan dhalinyarada ah oo kale waxay ka shaqaysaa waxay ku leedahay ma rawaxno kulayl ka soo jira waa iyo dad badanina ay aad iyo aad ay laga yaabo magaalooyinkeena ka bixeen waa shaqo culus duhur jimca wanaagsan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan ismaaciilo horta shaqooyinkii waa laysugu soo dhac waagii hore shaqooyinka waa la kala lahaan jiray wiilasha mid baa lagu yaqaana gabdhaha mid een, wiilasha waaweyn gabdhaha Haye.
yaryar waa la kala lahaa laakiin hadda waa laysugu soo dhacay haye oo shaqooyinkii waa waa qof iyo taagtiis wixii aad qaban karto armay ku wanaagsaneed in la kala yeesho tusaaloo kale hadda marka aad aragto cameraman unbaan maqalnaa camera woman way ku yar tahay afafka xaytaa marka waa oo gabar kaamira sidata oo xafladaha intay tagto wax duubaysa waxay ahayd wax aad u yar laakiin hadda waxaad dareemaysaa inay soo badanayaan oo meelaha qaar xirfadii ay noqotay xirfadaan la kala xigin oo qofkii baran kara iyo qofkii jecel marka hablii baa soo galay hablihii way soo galeen marka yaasimiin maxamed cabdalla waa gabar da'yar waxay ku nooshahay caasimada gobolka california ee sacramento waxay barataa ganacsiga Een, marka yaasimiin waxa ay sawiro ka qaadaa sawiro ay qaadaa xafladaha laisugu yimaado marka waryaheena v o a ayaan sheekh ayaa khadka taleefonka waxay ay kula xiriirtay gabadhaasi waxaana ay weydiisay ujeedada ku kaliftay iyadoo ganacsada ah inay haddana eh, bal xirfadan sawir iyadoo qaadista ay barata barato.
ganacsiga iyadoo ba- ganacsiga barata
yaasmiinay ah, ku soo dhawoow barnaamijka Een, su-aashan horean kuu haya waxa weeyaan maxaad u dooratay in aad ah, sawirqaadkaad shaqo ka dhigatid Um, wallahi markii hore mm, shaqo may yani maan bilaabin inaan shaqo ka dhigto yani waxaan u bilaabay as a hobby waxaan bilaabay sawirada eh, markii aan high schoolka dhameeyey ayaan bilaabay inaan barto sida sawirada loo qaado waqtigaana runtii yani maan jaamacad umaan bilaabin fa waqti aan sa- gurigaas ka joogay oo de aan internetka saacado badan istikdaami jiray ayaan yiri intaan waqtigeyga iskaga luminayo inaan dee wax aan faa'iido aniga iyo lahayn ah inaan waqtigeyga ka faa'iido bacdi waqtigaasaan bilaabay inaan sawirada qaado oo de aan internetka ka bartay ama youtube ama websiteyada dee sawirada ku sharxaya dee sidaad sawiro u qaadid aad photographer u noqotid bacdeen markaan dee xoogaa sawiro qaadayay baan ehelkeyga asxaabteyda sawiradii tusay aan sawiraan qaaday internetka kusoo dejiyey ayay dadkii bilaabeen inay iga dalbadaan inaan sawiro u qaado dee ay sawiradeydii ka helaan markaa kadib ayaan dee business ka dhigtay waayahay adigu dee hadda ku takhasustaa sawirada caroosyada iyo eh, meherka iyo xafladaha maxaad takhasuskaa u dooratay runtii waxaan u doortay aad yani aroosyada waxa weeyaan aroosku waa farxad weyn weeyaan oo dee dad nolol cusub bilaabaya idan wan aad ban u jeclaaday inaan dadkan nolosha cusub bilaabaya dee farxad iyo dee aroosku farxad weeyaan inaan dee la shaargareeyo farxadooda oon anigu sawirada u qaado sawiradani waa xasuusay haysanayaan noloshooda oo dhan waa wax wacan inaan anigu ahay qofkii maalinta muhiimka noloshooda ah dee aan anigu sawirada u qaado dee ay xasuusta weligoodba haysanayaan haddaba sideed u ogaatay inaad hibo u leedahay sawirqaadka runtii markii hore maan ogeyn laakiin markii aan bilaabay dee inaan sawirada qaado oo aan dee kamaradeeda istikhdaamo aan sawirada qaado aan sida sawiradaan u qaado dadkan yani dadka ana waan arkay dadkuna way arkeen sawiradan anigu u qaado inay yani sawir keyr yihiin waxaan anigu arko aanay dadka kale arkeen ka aniguna waan ku dadaalay dee sawir ilaahay hibo qofka wuu siiyaa laakiin markuu qofka ku dadaalo isi sii baro de uu dawiro waxaan uu sameynayo wixii waxaad ku noqonaysaa de wax aad adigu aad si wacan oo daanay dadkii u arkeen aad adigooda u arkaysid aad sawirka u qaadaysid haddaba may adag tahay inaan la barto sawirqaadka ma ma waxa sahalsanba inay dadku qofku hadduu rabo inuu wax barto inay baran karaan si sacaama qof walba wuxuu doonaya uu jecel yahay uu barani kara wax sacaba maaha ama sawir ha noqdo ama ay majaal kale ha noqdo qofka hadduu wixii jecel yahay ka gaarayayo dee sar walbuu ku noqonaya sawirkana waa qof qofku u qabanayaan hadduu qofku jecel yahay inuu sawirada qaado uu barani kara wax adag maaha aniguba markii hore runtii demaan iskuulumaan gelin anigaa jeclaaday inaan sawirada barto sida loo qaado waan bartay waan ku dadaalay maanta maantana maasha allah yani sawiro aada qurux badan baan qaadayo de dadku way gu aaminaan sawiradooda arooskooda inaan anigu u sawiro baa qofkay ku xiran tahay qofka hadduu doonayo ay majaal ha noqdee wuxuu doonayo uu barto uu barani karaa wuu kuma adkaanaysa insha allah waan gartay haddaba mustaqbalkaaga maxaad u rajeynaysaa inuu ilaahay insha allah igu waafajiyo ii barakeeyo insha allah yowm min alayaam inaan noqdo dee inan soomaaliyeed oo taagasar ah oo dee meel walba u doogayso sawirada aroosyada ka qaadaso dee aan hablaha yaryaree dee imika maaragtay maxaad doonay inay meel gaaraan naan u noqdo mitaal ay arkaan qofku hadduu dadaalo dee baqada yani duruuftaadu ama meeshaad ka timaada ama halkaad ku nooshay ama hadda jaanis haysatid ama ayaanad haysanin qofku meeshuu doonayo way gaari karaa saa intaasaan runtii jecelahay shaqadayda iyo goolskayda shabaabka soo kacaya inay mitaal ii arkaan ay yidhaahdaan okay waanu gaari karnaa meeshaanu doonayno insha allah kheyr baan ku rajaynaynaa yaasmiin aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay shukran walaalo insha allah kulligeen noo rajeynaya ilaahay kheyraa kusiiyo adigana yaasmiin maxamed cabdalla ay ahayd oo ah gabar sawirada ka qaada xafladaha aroosyada iyo weliba meherada oo ku sugan gobolka california magaaladiisa sacramento waxay u waramaysay wariyaha v o a ayaan sheekh ismaaciil ow kaalmihii heesaha dabacsan oo soo gaaran dhegeystayaasha maanta oo jimco ah barnaamijkii dhallinyarada iyo dhallinyaradeeda haye haddaad xaggayga usoo riixday dhinaca kadaan usoo riixa iska taqaana wax xaggaaga yaalla xaggayga waxaa yaalla xasan aadan samatar fanaankaagii iyo weliba heesta qalanjo
Nuraí
heesta qalanjo iyo xasan aan samatar dhinaca intaas kaga nimaadno haatanna waa dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ka horreyno dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaa waddanka brazil si rasmi uga furmay ciyaaraha olombikada ee sanadkan aynu ku guda jirno ciyaaraha kubadda cagta ayaa dhacay waddanka brazil oo koobkaasi martigelinaya ee ku guuldaraystay in kulankii ugu horreeyey uu adkaado weeraryanka naadiga kubadda cagta barcelona neymar ayaa xulka waddankiisa braziil hogaaminayey waxaana bareejo eberi eber ah ay la galeen kooxda kubadda cagta waddanka south africa iyadoo toban ciyaartooy ay ku ciyaarayeen weeraryanka cusub ee naadiga manchester city gabriel jesus ayaa waxa uu birtu ku dhuftay iskuday uu sameeyey hase yeeshee uma ay suuragelin in uu gool wadaha dabadhaafiyo xeryaanka waddanka koonfurta afrika u dhashay matobe mavala ayaa laga diray ciyaarta intii ay socotay kadib markii laba calaamadaha hurudkay uu qaatay kaasoo khaladaad ku galay qaar ka mid a ciyaartooyda waddankaasi braziil taageerayaasha dalka braziil ayaa ku orinayay xulka waddanka braziil oo ay u arkaan in ciyaartii ay u baahnaayeen inaysan soo bandhigin gruubka e ayaa waxa ay yihiin kooxo isku wada dhibco ah dhammaantooda oo goolal aan hab yaraatee la iska dhalinin kadib markay sidoo kale dalalka ciraaq iyo denmark iyaguna bareejo goolal la'aan ah ay ku kala tageen gruubka c ayaa hase yeeshee waddanka mexico oo sanadkii ka ciyaaraha olombikada ku guulaystay magaalada london markii lagu qabtay ayaa bareejo laba gool iyo laba goola la galay xulka waddanka jarmalka inkastoo xulka dalka mexico ay hoggaanka la wareegeen qaybtii dambe ciyaarta ayaa waxaa berbereeyey waxyaruun kadib markii goolkaasi mexico ay dhaliyeen ciyaaryahanka naadiga kubadda cagta arsenal khadka dhexe ugu ciyaara sergil gnarbi rodolfo bizarro ayaa mar kale hoggaan ku dhiibay kooxda kubadda cagta mexico waxaase u berbereeyey ciyaaryahan mathias ginter waddanka jarmalka gruubka d bortugal ayaa guuldaro dul dhigtay xulka dalka argentina kadib markii laba gooli waxba ay kaga awoodranaadeen weeryaanka kooxda kubadda cagta f c borto gonzalo ayaa goolka koowaad u dheliyey xulka dalka portugal iyadoo khalad uu sameeyey goolwade garamino ruli mar kale ay xulka waddanka portugal fursad u siisay inay goolka labaad helaan colombiya iyo sweden ayaa sidoo kale ciyaaray oo laba gool iyo laba gool ku kala baxay halka nigeria iyo jabaanna ay deeleen tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee waddanka argentina ayaa u soo safraya magaalada barcelona toddobaadka soo socda si uu ula kulmay sagaallabaatan jirka ahaana kabtaankii hore xulka kubadda cagta argentina markaas uu doonayo inuu ka dhaadhiciyo inuu dib ugu soo laabto xulka kubadda cagta argentina leonel messi ayaa la sheegayaa in ay wadaxaajudu yeelan doonaan tababaraha xulka dalka argentina edgardo buza sida uu baahiyey wargeeska gool argentina iyadoo isla mar ahaantaasina weeraryahanka naadiga barcelona uu ku dhawaaqay inuu ciyaaraha caalamiga uu ka fadhiistay bishii juun aynu kasoo gudbinay kadib markii coba america centenario ee waddanka maraykanka lagu qabtay ay waddanka argentina ku guuldaraysatay inay koobkaasi qaado faynaalihina rigoorooyin xulka dalka jili ay koobkaasi ku guulaysatay iyadoo waddankaasi argentina ay u ahayd sanadkii labaad oo isku xiga kooba amerika ay guuldaro kala kulmaan kooxda kubadda cagta jili isla faynalaha markaas oo waddanka jili ay ku guulaysteen dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halka ha inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey dhinac ciyaara caasha heesan aad u jeclahaad ismaaciilow maanta noo soo qabatay haye aan dhegeystayaashaba usii sheegaya marka wadookaaga waxaa ku jira daan waa iska garanaya laakiin malaha ilaa way ogsoonay darimi dhexdiine waa hees aad cajiibo ah adiniya laxaad iyo haddii aanadi taalhayn dee Waa mar haddii heesta.
hibanuuro ku jirto ibanuur codkeeda ismaaciil waqtiga inaan ka cunan diidaya heestaasi waa alla bari faarax guuleed samatar iyo hibe maxamed
heestaas ay sida wadajirka ugu luuqeynayaan hibanuura iyo fanaanka faarax guuleed samatar ee aaminta ducada waxay gebagabo tahay idaacadeedii duhurnimo caasha cuudiyaano ismaaciil xuseen farjare iyo maxamed cabdi sandheere ayaad la socodsiinaya tan iyo intaena afarta kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh